wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington caawana waxaan inoo hayaa dhowdey salaamkiigu daboogay taliyaah iyo dilka aaday dadku ku kaceen isoo farax maalintaas allah raxme cabdullaahi qabse wuxuu yidhi heesaa qaraamigaa gelinka hore ha dhegaysanina waa mamnuuc buu yihi gelinka hore inaad dhegaysataan wuxuu yidhi qaraamigu wuu ku jiisinaya wuu ku fadhiisanaya adiguna gelinka hore waxaad u baahan tahay inaad shaqo tagtay laakiin markaad gurigaaga joogtaad hillakis tahay aad iska nasanayso ayaad qaraamiga u baahan tahay waa qayb kale oo xiise leh uguna dambaysa ee waraysi dheer oo aan la yeeshay senator cismaan bokor dube waa caawa iyo caweyska washington senator dube mar kale kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington qaybtan ugu dambeysa waxaan rabaa bal inaad miisaankaaga saarto fanka soomaalida islamarkaana aad wax yar nooga taabato jacaylka iyo sidoo kale heesaha adiga safka hore kuugu jira soo dhowow fanku waa waa nolosha qaybaheeda o dhan buu saameeyaa wuxuu saameeyaa farxadda wuxuu saameeyaa murugada wuxuu saameeyaa calacalka wuxuu saameeyaa xitaa waxaan motivationka la yidhaahdo qofku markuu wax dhegaysto hibigiisaa u kacaya isagoo isagoo aasifaysanaabu kacaya heesawleed hadduu dhegaysto allah raxme cabdullaahi qabse wuxuu yidhi heesaha qaraamigaa gelinka hore ha dhegaysanina heesaha qaraamiga ha waa mamnuuc buu yidhi gelinka hore inaad dhegaysataan muxuu ku sifeeyey markaa muxuu ku sheegay sababta wuxuu yidhi qaraanigu wuu ku juujinaya wuu ku fadhiisanaya adiguna delinka hore waxaad u baahan tahay inaad shaqo tagtay saasaabu ku sheegay firfircooni waad u baahan tahay adigu firfircooni baad u baahan tahay delinka hore inaad kacdo socoto shaqo tagto maalintii laakiin markaad gurigaaga joogto aad rilakis tahay aad iska nasanayso ayaad qaraaniga u baahan tahay nimanka waxaad arkaysaa dhalinyaro sagaalkaas waxnimo qaraani dhegeysanaya
marka waxaa ka warantaa heesaha qaraamiga qudhooda waxaa ku jira muusig kala duwan muusiga mid walbana sibuu u dhawaaqaa tusaale kale violintoo kale muusigan maaragtay dadka qaar ma xamili karaan macnaha inay dhegeystaan macnihii wuu ka awood badan yahay in dhegtooda markay soo gaarto oo meelaha uu ka taabanaya ma ogi marka markaad muusigada saa u kala qaadana ama gitaarka ama kabanka ama violinkaasaan sheegay kee adiga si gaara aada u dareentaa anigu mtimi waxaan asxaabtii allah raxme hudaydidaan ahayo marka kabankaan anigu jecelahay axmed ismaaciil xureydi wuxuu ahaa yani waalid oo kale noo ahaa family baan maaragtay friends baanu nahay marka ilaaf waan jecelahay kabankiisa iyo halkaasaan uyidkaba ku jeclaaday wow muusigana ma garaacda adiga kabanka uyidkuma fiican kabankiiskuma fiican
hawshaas ragga hawshaas midaa lagu yiri nin nin aada u garweyna waxaa lagu yiri kaale gabadh loo meheray nin hee nin shee nin aada u garweyn haystabay gaba gaba gabadhan in loo meheriya yidhahda waa sheekha sheekha inoogu waca inoo meheriye gabadhan haye sida kaloo dhan baa khayrku ii dhameeyo waxaan ahay dee nin nin salaad jecel Aye.
laakiin meherka ma aqaan bu yidhi meherka sida loo sameeyo
sida salaadku igaansiiyo fanka u jecelahay laakiin minkinka aada uma aqaano
haddii aad u baxtay imid ahaad u uraho haddii aad u baxtay imid ahaad u uraho udgoon badanbaad lahayd udgoon badanbaad ladiskuno udgoon badanbaad muddahaan u baxay ku eheeganaye muddahaan u baxay ku eheeganaye had mahade anfici had mahade anfici had mahade anfici haddii uu dadku yid ayahahaa ma tirsado haddii uu dadku yid ayahahaa ma tirsado aniga araga aniga araga agayta ay ku now aniga araga agay
waaya waxaan rabaa waxaan rabaa marka inaan inaan inaan inaan inaan hoos u soo degno n qof mar haddaad hal abuuro tahay aad sugaantiina heerkaas aad isla soo gaarteen oad ku soo dhex qaangaartayba n waxaa laga yaabaa qofku marka uu sugaantana sameeyo heesihii jecel yahay abwaanintii iyo dadkii ugu caansanaa ee sugaanta soomaalida n dhinacooda loo riixaayana aad fursado u hesho qaarkood n heesaha markay noqoto ma jiraa ma jiraa ma jiraa jacayl adiga kuu gaara ama si kale haddaan u dhigo jacaylka sidee isku tihiin weligaa wax ma jeclaata wallahi jacaylku waan waxaan aaminsanahay jacaylku inuu nolosha qaybta ugu muhiimsan yahay mahmaadaga jirta caalamiga waxa la yidhahdaa nolol aan jacayl lahayn waa geed aan bada lahayn ama ubax lahayn so waxaad jeclaanaysaa waalidkaaga waxaad jeclaanaysaa xaaskaaga waxaad jeclaanaysaa qofka aad nolosha rabto inaad la wadaagto waxaad jeclaanaysaa ubadkaaga waxaad jeclaanaysaa yani jacaylku nool soomaalidu si keliya bay u taqaanaaye waa package so qofka Isku xidhan.
niyadda qofka yani ha waxa waxa malaha waqtigii rasuulka waxa nin jeediya wuxuu arkay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo ilmo yar dhunkanaya xasan iyo xuseen midkood buu ahaa carruurta miyaa dhunkantaan miyaa wuxuu yidhi maxaa loo dhunkana yani qofka de qalbi lahayn ubaan carruurta yaryar ee uu dhalay waalidka u yahay dhunkan wata jacayl baa dee jira Yani, iyo mararka qaar kuwaadan dhalinba ha wada wada waa wada waa waajib moogtahay waa naxariista raadi jacaylka waxaan ka aaminsanahay quruxda nolosha jadigiisa marka cabdiqays baa wuxuu la dardaarmayay inanu dhalay aye marka hees buu u sameeyey mid aan caashaq kuu gelin yaanu calasta kaa gelin mid aan caashaq kuu qaban yaanu calasta kaa gelin geed daar isaga qabo noloshaad noloshaad noloshaadu caarcaar yaanu ciribximaan noqon cajiib marka waa inadiis marka cabdiqays wuxuu leeyahay wuxuu isku xiraya wuxuu leeyahay nolosha fiican iyo jacaylku ka dhaxaysiinaya cilaaqaad ama xidhiid aad iyo aad xiriir weyn baa ka dhexeeyuu leeyahay
waa kaasi haa oo haddii aad jacayl weydo noloshaadu caarcaar iyo dhibaatay noqonaysa iyo ciribximaad noloshaadu caarcaar iyaana ciribximaad noqon marka conditionkaasaaba kaga dhigay runtii marka aad baan ugu aaminsanahay waxaa waxaan waxaa la odhan jiray waxa anigu waxa isjecel oo dhan waan jecelahay santi wax noocaas waa jira marka jacaylkana waan jecelahay dadka isjecelna waan jecelahay
kaagana waad jeceshahay
dabcan dabcan jacaylku waa nolosha sama guuri life without love is a tree without flower aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad marka ugu dambayntii marka
ha Een, waxaan rabaa mid ka mida heesaha uu sameeyey abwaankii aad ku kulanteen tiyaatarka allah u naxariistay maxamed cali kaariye ilaa kabihiisii aad xafidsan tahay hadda oo laga yaabo inay ilaa afartan sano iyo ka badan kasoo wareegata laga yaabo xilligaas Haye.
Een, bal mid ka mid a heesihiisa ama ha ama- heesta waa heesiisu waa aad u badan yihin laakiin heesta la yidhahdo warqadahan isbaafinaya la dhacaayo sididaba wixda waxaa u jooga darsadaan heestaas oo kale dhoof caasha beautiful aad bay u qurux badan tahay Een, marka runtii wallahi waa waxaan waxaan tacliintan usoo dhoofay kawar meeshan ha laga dhoofo waa kaariya iskale miya maba ogeyne kaaliyaale ha taalintaan u soo dhaafaye nuga imid dhulkayga wow
weliba weliba war- warqadda wuxuu ka soo diraan maqay ugandadii ay joogeen isla rwanda meel bal bay joogeen marka warqadda soo diray markaasaa warqadiiba la-aan lasoo gaarsiin waaye halkii ku socotay dhexda waxaa u joogeen dhibsadaan la yaabay
marka maxamed cali taariye wuxuu ahaa shigooyinkii awlaadi tacliintaan u soo dhoofayn uga imid dhulkaygii dhayali lama aha o waan dhiganayaay dhayali lama aha o waan dhiganayaay midkalaygu dheeha dhigayga xulayse midkalaygu dheeha dhigayga xulayse warka kama dhirgaaye warka kama dhirgaaye waxaan dirayay dhiida warka kama dhirgaaye warka kama dhirgaaye waxaan dirayay dhiidha ma dhammaado waktiga ma dhammaado waktiga soo dhawaysataay dhera dhera dhera muddadii ma dhammaado waktigaas ma dhammaado waktigaas soo dhawaysataay dhera dhera dhera muddadii waxa aan la dhiilaysnahay la dhildhiiliyaya waxa aan la dhiilaysnahay la dhildhiiliyaya waxaanahay dhambaal wade arrintiisii dhacantee waxaanahay dhambaal wade arrintiisii dhacantee dharartee qudhayd baa sanad iiga dhigani dharartee qudhayd baa sanad iiga dhigani nin la dhowrayaanahay nin la dhowrayaanahay aftee dhimana noolay nin la dhowrayaanahay nin la dhowrayaanahay ase dhimana noolay ma dhammaado waktigaas ma dhammaado waktigaas soo dhawaysataay dhera dhera dhera muddadii ma dhammaado waktigaas ma dhammaado waktigaas soo dhawaysataay dhera dhera dhera muddadii
kaliya farax adduunka aday ku kaceene ku jeer farax maalintii maalintaas haasta xaggan u dhegeysta kun jeer farax maalintii miyay ahayd kun jeer farax maalintaas iyo kun jeer qosol maalintaas waa iskalaaji lana sababta anigu heestaan u jecela waxa weeye waa farxad aad iyo aad innaga innaga maadaama geedkan afrikaynu joogno colaada iyo unsiga iyo mushaakilaadka ku bateen dawada dawada mushaakilaadka waa farxadda aad iyo aad laakiin layskuma di layskuma diida diida kalaamkiigu daboobay kaliya faaxmadinka aaday dadku ku kaceen isoo farax maalintaas
cajiib cajiib cajiib qof kasta qof kastaa farxadda jecel ninba hadda ka hor wuxuu yidhi aniga dhibaatada waa necbahay ma og tahay markaasaa layidhi yaa jecel aniga dhibka waa necba buu yidhi markaasaa layidhi yaa jecel marka qof kastaa farxadda jecel laakiin qaabkii loo heli lahaa iyo wadadii ay taallaan laysku haystaa marka marka allaha naga wada farxiyo annagoo dhan mudane dube aad baan kuu salaamayaa aadna waad umahadsan tahay inaad barnaamijkan caweyskaad nagala qayb gashay
marka hoostaa iskuhadsanayna ugu soo qadac aad baa umahadsantihi guud ahaan barnaamijkana waxaan kusoo xirayaa heestaasi uu noo soo xulay senator cismaan abokor dube ee uu qaado fanaanka iskalaaji waxaana aada ugu mahad celinayaa senatarka oo wakhtigiisa qaaliga ah u huray barnaamijkan caweyska washington islamarkaana nala wadaagay sheekooyin naga qarsoonaa barnaamijkan caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a waxa uu soo dhoweynayaa mar kasta cid kasta oo jecel inay ka qayb gasho ee haysa sheekooyin xiise leh hadday yihiin madax fanaaniin iyo shacabba intaan mar kale kulmayno waa cashi ibraahim maadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
ayaa kula kaaga doona nabaa kabtanka uxiista bishkiyo maanka ku taalay ayaa qira ka halintaada ayaa kulankaaga doona nabaa kabtanka ka uxiista iyo maanka ku taalay aya qira kaalintaada inaataay kahanuura kundaanifkalaygu kaabay kas ay garashadu hagayso ismahaasow kugu maduuran inaataay kahanuura kundaanifkalaygu kaabay kas ay garashadu hagayso ismahaasow kuguma dooran niyadi way ka bilowday kalaamkii wuu dhaboobay kaliya la farax adduunka aaday dadku ku kaceen jir qosol maalintaada niyadi way ka bilowday kalaamkii wuu dhaboobay kaliya la farax adduunka adigay dadku ku kaceen jir qosol qosol maalintaa